warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa lagu sheegay in dowladda federaalku ay cambaaraynayso weerarka duqaynta ah ee diyaaradaha militariga suudaan ku garaaceen hoyga safiirka imaaraadka carabta ee dalka suudaan dowladda federaalk ayaa tilmaamtay in weerarkan uu xadgudub ku yahay waxay ku tilmaamtay shuruucda caalamiga ah loona baahan yahay in la ilaaliyo xarumaha diblomaasiyadeed ee ku yaala dalalka caalamka warka ka soo baxay dowladda federaalk ayaa loo arkaa mid ay imaaraadka carabta weji uga raadinayso ugana doonayso taageero militari iyo taakulo dhaqaale isniintii lasoo dhaafay ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta war ay soo saartay ku sheegtay in hoyga safiirkooda dalka suudaan ee magaalada alkhartuum lagu beegsaday duqayn diyaaradeed duqayntuna geysatay burbur xooggan imaaraadka carabta ayaa taageera maleeshiyaadka r s f ee ka dagaalamaya dalka suudaan kuwaasoo sannad iyo bar ka badan gumaad arxandaro ah u geysanaya dadka muslimiinta ah ee ku nool waddankaas